ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamad oo qadka si toosa ugu jira sheekhuna haddaadna maqlaysid soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bal waxaad nooga warantaa dagaalka culus ee saakay ka dhacay degmada buulamareer ee ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen maxaa tafaasiil naga sii kartaa
wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan dhowahay jazaakum allahu khayran waxaan kale soo dhaweynayaa walaalaha qadkooda jiro culummada iyo akhyaartaba waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maanta waa maalin jimco ah lixda bisha dilqacda ilaahay subxaana watacaala haddii walaalaha wuxuu usuuraga u suurageliyey inay maanta cagta mariyaan xaradii ku taalay degmada buulamareer oo lasdhihi karo xerooyinka ugu weynaa ee gaalada afrikaanka ah ay ku lahaayeen gobolka shabeellaga hoose maanta marka bishaaradaas ayaa dhacday ilaahana ku mahadsan xeradaasi cagta ayaa la mariyey wixii qalab yaalina walaalaha ilahi subxana wataala gacantooda ayuu soo geliyey xeradii ciidanka joogay wax baktiyey iyo wax cararay ayay noqdeen iyo wax dhaawacmay ilaa hadda waxawayaan cararkooda iyo baxsigooda meelaha laga sii sheegayaa ilaahana ku mahadsan xerada marka waa sidaa xaalkeeda ilaahana ku mahadsan alxamdulilah
waayahay aad baad umahadsantahay alwaali maxaa ka jira in wararka isa soo taraya ee la xiriira in tira maxaabiis ah gacanta lagu dhigay inkastoo bayaanka aana lagu xusin maxaad nooga sheegi kartaa waala waa sida la sheegay waa sax maxaabiis ayaa gacanta lagu dhigay qaarkood dhaawac ay yihiin qaar iyagoo nool aniga haddaan kula hadlayo waxay ag joogo askari baalkii nool oo tuutihiisa qabo oo ugandheesha ay ag joogo
waxay qayb ka ahaayeen dagaalka miya
dagaalkay qayb ka ahaayeen waa askari ugandheys ah oo calaamadii hooyeen iyo calankii garabka ugu dhegan yahay tuutihii wato oo dagaalka ugu soo qabtay hadda ag taagan
waayahay hadda si guud ka waran xaaladda buulamareer weli waad ku sugantihiin miya
xaaladda buulmareer kolley alxamdulilaahi waxa weyaan gacanta mujaahidiinta ayay ku jirtaa dadkana maanta waxa weyaan xerada ayaa loo fasaxay wixii agab yaalay iyo qalab iyo wixii daldalanayaan saniimadaas waxaweyan dadka loo fasaxay gacanta mujaahidiintana gacanta ay ku jirtaa maanta buulmareer alxamdulilah
waayahay alwaali maxaad tafaasiil naga sii kartaa istaraatiiji ahaan buulamareer waxa ay tahay
walaalo buulmareer waa degma degmooyinka shabeelle hoose ka tirsan magaalada hadda caasimadu ah gobolka shabeelle hoose ee marka waxay u jirtaa soddon iyo dhowr kilomitir ayay u jirtaa waa magaalo istraatiiji ah dhulbeereedna way saaran tahay xeebta baddana way u dhowdahay oo waxay u jirtaa labaatan wax ka yar ay u jirtaa xeebtana waa dhul istraatiiji waa meel mamar ah oo laamiga uu maro waa meel haddee beeraha iyo baddiiba waxaweyaan u dhexayso oo waxaweyaan nimco barwaaqo ah ganacsigeeda waxaweyaan uu horumarsan yahay waa la yaqaanaa buulmareer dadkaan agaranaynin dee waxaweyaan inaan u sharaxna rabnaa lakin kan garanaya wuu yaqaanaa waa meeshii hadda ka hor ee cadowga saliibiyiinta ee faransiiska isku isku wadayeen eena ku jabeen degmada taariikhdaasay leedahay waana degmo dhamaystiran oo waxaweyaan shacabkeeda iyo dadka muslimiinta degan waxaweyaan ka degma ahaan ay ku qanacsan yihiin la shaqaynta mujaahidiintana waxaweyan ay ku qanacsan yihiin waayahay buulamareer waa magaalo dhan kale marka laga eego wax soo saarka caan ku ah mar idaacadda alfurqaan film ay ka soo saartay runtii xilligaasi wilaayadu markay gacanta ku haysay waa ay kobcaysay muddooyinkan dambe waxaa igu maqaalaa in beerihii ay degeen shisheeyaha dhibaatooyin kala duwan ay halkaa ka geysteen ogaalkiina ka waran wax un ma nooga sheegi kartaa dhibaatooyinkii lagu qabay ciidanka shisheeye ee saakay halkaa ku xasmiseen walo saa sheegtay buulmareer cadowga dhib badan oo ka jeestay war marba dadka amnigooda ayuu khalkhal geliyey oo dadka waxaweyaan tacabkii iyo horumarkii magaalada ay ku socotay oo dhan waxaweyaan caqabad ayay ku noqdeen dadka amnigooda iyo noloshooda ciriiri ayay geliyeen beerihii dhulka la beeri jiray in ka mid ah waxay ku beereen xashiish ayay ku beereen oo waxaweyaan si ummadda ay ugu fasahaadiyaan iyo akhlaaqooda iyo mogtahay iyo iyo qiyamkooda ay ugu fasahaadiyaan xashiish ayay ku beeri jireen beerihii dadka waa kala ceeriyeen meesha hadda ay degan yihiin iyo meelaha cadowgu degan yihiin kulli dhul beeraada iska ahayd cadowga magaaladaas waxaweyaan koray u socotay xilliga mudada u joogeen laakiin maanta hadda wejigiiyo maalinkaas leed maanta ma laha alwaali in si guud maxaad usoo jeedinaysaa ummadda soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa gaar ahaan kuwa ku dhaqan shabeellaha hoose ummadda waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay ha barakeeyo maanta waxaa nagu waajibtay ilaahi subxaana watacaala inaan ku mahadino nimcada maanta u andhaxrisiiyey guusha magaalinta maanta u gaarsiiyey ilaahi subxana wataala inay u mahadiyaan qaadi tawxiid maanta waxaweyaan ee ka badbanayso in ilaahay taala u mahadiyaan degmada buulamareer oo cadowgooda ilaahi subxana watacaala mogtahay diintooda nimadooda duulaan ku ahaa maanta duuliyaadayna ugu mahadnaqaana usan doonina marka xiga waxaan leeyahay ilaahay ha barakeye dadka mujaahidiinta kulley waa u jeedaa waa xaaladda saan uu su-aal ka dhahayay xaaladda maanta waa loo jeedaa cadowgoodna ilaahay kana taala jiriyey waxaa rabaa inta dhimaan inay saraaciyaan magaaladii garab siiyaan ay la shaqeeyaan ay ka fogaadaan dadka muslimiinta ay ku nool meelaha cadowga u joogana waxaan leeyahay inay ka fogaadaan cadowga inay daris u noqdaan cadowga aad diri lahayd oo ilaahi subxana watacaala uu kugu waajiyo geelid inaad disho maanta inaad daris la noqotay waxaa laga xumaado daris ha la noqonin nabi maxamed sala ly salam aa noo sheegay mid gaal iyo muslim inaysan daris noqon jirin marka insha allahu tacaala nimcadaasna ilaahi subxana watacaala uu mahadnaqa ilaahi subxana watacaala anaku waxaweyaan cibaadadiisa aan badino si inta dhiman ee gobolka uga harsan iyo si guudba ee soomaaliya uga harsanba ilaahi subxana watacaala uu nooga saaro ilaahi aan ku mahadino in badan waxaweyaan intaan insha allah taala aan ku dadaalno